ayuub cuutubka shan iyo labaatanaad markaasaa bildaad oo ahaa reer shuuxi u jawaabay oo wuxuu ku yidhi dawladnimo iyo cabsiba isagaa le oo meelihiisa sarena nabad buu ka dhigaa ciidamadiisu matiray leeyihiin oo yuu yahay kan aan iftiinkiisu ku soo bixin balse sidee baa nin u kari karaa inuu ilaah hortiisa xaq ku ahaado mid naagu dhashayse sidee buu u karaa inuu nadiif ahaado bal eeg xataa dayixu hortiisa nuur kuma leh oo xidduguhuna hortiisa daa'ir kuma aha intee buu ka sii liitaa nin dirxi ahu iyo bini'aadmiga dirxiga ahu